أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa aan idinkugu heenno insha allah qodobo ay ka mid yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo heshiis buuxa kala dhex dhigtay beelo walaalo ah oo isku haystay dhuldaaqsimeed la deegaameeyey haddaba caawa waxaad inta badan barnaamijka ku dhegaysan doontaan kelimadda wullaadda wilaayaadka waxgaradka labada beelood iyo go'aammo ka soo baxa shirkaasi oo ku soo gebagaboobay wilaayada galgaduud barnaamijka ayaad ku maqli doontaan jabhadda t b l f oo naawilaysa in maamul iyada u gaar ah ay ka hirgeliso gobolka tigree ee dalka itoobiya mucaaradka kooxda riddada soomaaliya oo ku dhawaaqay waxay ugu magacdareen badbaado qaran kadib kulan ay la yeesheen odayaasha murtadiinta ee iyaga taageersan shacabka dalka kenya oo madaxweynaha dalkaasi ku qasbay inuu hoos u dhigo qiimaha lagu kala iibsado shidaalka kadib sare u kac ku yimid qiimaha korontada ee dalkaasi iyo ciidamada mujaahidiinta oo howlgal qorshaysan ka fuliyey deegaan hoos taga degmada qoryooley ee walaada shabeellaha hoose qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan mucaaradka kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay waxay ugu magacdareen badbaado qaran kadib kulan ay la qaateen odayaasha murtadiinta ee iyaga taageersan qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu kusoo qaadan doono waxa uu yahay jabhadda t b l f oo maamul iyada gooni u ah ka qalqaalinaysa gobolka tigre waa mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu hardhay websayteka islaamiga ah ee caalamada warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sidatan maleeshiyaadka tigreega ee t b l f ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu burburay heshiiskii britoria oo ay kula jireen dowladda xabashada etoobiya jabhaddu waxay sheegtay inay dib u soo ceshanayaan maamulkii iyo dowladdoodii jirtay ka hor intuusan qarxin dagaalkii tigrey ee labada kun iyo labaatankii go'aanka ay soo saareen maleeshiyaadka t b l f ayaa lagu sifeeyey mid soo dedejin kara dagaal mar kale dib uga soo curta waqooyiga etoobiya bayaan ka soo baxay golaha dhexe ee t b l f ayaa lagu shaaciyey go'aankan kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay uu shir uga socday magaalada aksum ee gobolka tigre qaybaha hore ee bayaanka ayaa eedeymo culus loogu jeediyey maamulka abey axmed oo la sheegay in uu ku fashilmay fulinta qodobadii heshiiskii britoria sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in ay jiraan tacdiyo xooggan oo shacabka tigreegu uu kala kulmayo ciidanka dowladda xabshada etoobiya ciidanka federaalka etoobiya oo lagu tilmaamay soo duuliyaal ayay t b l f sheegtay inay geysteen xadgudubyo ay ka mid yihiin dil xarig iyo barakicin t b l f waxay xustay in macluul darani ay soo wajahday shacabka tigre ee la barakiciyey islamarkaana loo diiday inay deegaanadoodii dib ugu laabtaan waxaa kaloo ay bayaankani ku caddeeyeen in t b l f uu dulqaadkii ka dhammaaday islamarkaana ay haatan u jeesteen sidii nidaam iyagu ay maamulaan u samaysan lahaayeen go-aanada ku qoran bayaanka ayaa la sheegay inay ka dhigan yihiin in t b l f ay doonayso inay kala dirto maamulka hoostaga abiy axmed ee ka dhisan gobolkaasi golaha dhexe ee t b l f ayaa carabka ku dhuftay in haatan ay dhexda u xirteen sidii ay u soo ceshan lahaayeen awooddoodii militari waxaa kaloo ay ka dhawaajiyeen in xiriir wanaagsan ay la yeelan doonaan dowladaha deriska iyo shucuubta etoobiya taasoo loo fasirtay inay damacsan yihiin gooni ogoosad warbixintii webka islaamiga ah ee calamada ayay taasi ahayd markana shabakadda wararka ee soomaali memo mucaaradka oo badbaado qaran ku dhawaaqay kadib kulan ay la yeesheen odayaasha hawiye waa warbixin lagu qoray webka soomaali memo siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda maamulka xasan sheekh maxmuud iyo odayaasha dhaqanka ee beesha hawiye ayaa maanta kulan xasaasiya ku yeeshay magaalada caasimadda ee muqdisho kulanka oo ka qabsoomay guriga shariif sheekh axmed ayaa lasoo wariyey in mucaaradku ay odayaasha u soo bandhigeen xaaladda adag ee cagaha ay la gashay siyaasadda soomaaliya sida uu sheegay maxamed xuseen rooble oo ra-iisul wasaare ka soo noqday villa soomaaliya waxaan la wadaagnay xaaladda dalku ku sugan yahay oo ah marxaladdii kala guurka soomaaliya waxay gelaysaa xaalad mugdi ah waxaana u sheegnay in wixii hadda ka dambeeya dalka uu u baahan yahay badbaado qaran oo soomaali oo dhan ay ka qayb qaadan doonto ayuu yidhi wuxuu tilmaamay in kulamo badan oo waanwaan ah ay la yeesheen xasan sheekh maxmuud oo ay dhammaantood ku soo idlaadeen fashil iyo natiijo la'aan haatanna dalka soomaaliya uu qarka u saaran yahay in gebi ahaanba uu kala tago intii rooble uu ku guda jiray war-saxaafadeedkan uu ujeediyey waxaa kale uu ka shanqariyey in wixii haatan ka dambeeya aanay gurguurta kusii fiirsan doonin qaabka gurcan ee uu wax u wado iyo godka madow ee uu ku sii wado dalka soomaaliya wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee kooxda aridada soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur oo loo garan og yahay wasiir tigtok ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ee facebook ugu quusgooyey siyaasiyiinta mucaaradka soomaali meel ay u kala socoto ma jirto guryihiina ku nasta dalku doorasho toosa iyo barwaaqo ayuu aaday muqdishona buuq ma rabto dhawaaqa dhismayaasha keliya ayaa laga ogol yahay buuqa yareeya fadlan ayuu yidhi wasiir tigtok si kastaba kulanka ayaa yimid iyada oo haatan dabadhilifyada soomaali ay wajahayaan xaalad hubanti la-aan ah islamarkaana weli ay ku muransan yihiin hanaanka doorashooyinka iyadoo wax bilkeyr ay ka harsan tahay dhammaadka muddaxileedka gurgurte taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray shabakadda wararka soomaali meemo william ruuto oo lagu qasbay inuu hoos u dhigo qiimaha shidaalka kadib caro ka dhalatay qiimo kordhintiisa warbixintan waxaa lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan shacabka ku dhaqan waddanka kenya ayaa ka carooday qiimo kordhin ay xukuumadda nairobi ku samaysay shidaalka dalkaasi kadib markay kooxaha mucaaradka tooshka ku iftiimiyeen shirkado ganacsi oo uu gaar uu leeyahay william ruuto oo ay sheegeen inuu isagu qayb ka yahay sare u kaca uuna nidaamka shidaalka ku daray shirkado ganacsi oo isagu gaar u leeyahay intaasi kadib madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa saxiixay sharci cusub oo wax ka beddelaya canshuurta qiimo kordhinta ee loo yaqaano vaad kaasoo si rasmi ah hoos uga dhigaya canshuurta shidaalka laga qaado boqolkiiba lix iyo toban ilaa boqolkiiba sideed tallaabadan ayay dowladda kenya kaga dan leedahay inay ku qaboojiso caro sii kordhaysay oo ka dhalatay sare u kaca qiimaha shidaalka taasoo culays weyn ku keentay shacabka iyo dhaqaalaha guud ee dalka kenya kooxaha mucaaradka ee dalka kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku boorinayay dadka kenyaanka ah inay dhigaan banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan maamulka kenya oo ka dambeeyey sare u kaca qiimaha shidaalka dhowaan hogaamiyaha mucaaradka rugathi ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi william ruuto uu qayb ka yahay sarowkaca shidaalka ouna isagu si gaar ah uga samaysanayo malaayiin dollar kadib markii uu nidaamka shidaalka ku daray shirkado ganacsi oo isagu si gaar ah u leeyahay isbeddelkan cusub ayaa la sheegay inuu shaqayn doono muddo sagaashan maalmood ah iyadoo wasiirka maaliyadda loo oggolaaday inuu kordhin karo qiimaha shidaalka haddii loo baahdo saamaynta go'aankan ayaa durbo laga dareemay suuqyada shidaalka ee kenya iyadoo qiimaha batroolka iyo naftaduba ay hoos u dhaceen gudaha kenya gebagabadii xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaynu soo gaarnay bal markana telegramka faafrebro iyo mid ka mid ah howlgalladii maanta mujaahidiintu ay fuliyeen oo lagu qoray shabeellada hoose mujaahidiintu waxay maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen tuulada dalbiyaanka ee hoos tagta degmada qoryooley iyagoo halkaasi ku beegsaday isbaaro murtadiinta halkaasi u tilay jidgooyadaasi mujaahidiintu weerareen waxaa lagu dilay laba murtad halka laba qori oo ak afartan iyo toddobaah iyo booshaskoodina laga soo qanimaystay sidoo kale waxay mujaahidiintu howlgal ka fuliyeen deegaanka mubaarag waxayna beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaa jira khasaare soo gaaraya cadowga xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis buuxa kala dhex dhigtay beelo walaalo ah oo isku haystay dhul daaqsin la deegaameeyey wilaayada galgaduud waxa ay martigelisay oo ku soo gebagaboobay shir muhiim ah oo socday muddo afar iyo toban maalmood ah kaas oo uu guddiga musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku heshiisiiyey beelaha walaalaha ah ee maxamuud hiraab iyo saruur kuwaas oo muddo dheer uu ka dhex taagnaa khilaaf ku saabsan dhuldaaqsin la deegaameeyey waxaana munaasabadii heshiiska goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah waxgaradka labada beelood iyo mas-uuliyiintii guddiga musaalaxada ee ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan ka soo baxay shirkii soo gebagaboobay iyo go'aanadii ka soo baxay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأسلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه ujeed heshiis oo kala dhex dhigay qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka ee maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin beelaha walaalaha ah ee maxamuud hiraab iyo saruur madarkicis heshiiskaas oo ku saabsan dhul daaqsin ah oo la deegaameeyey oo ay isku haysteen muddo dheer labada beelood ee kor ku xusan dhulkaas oo u dhexeeya jowlo iyo xiindheere ee ka kala tirsan labada wilaayo mudug iyo galgaduud kadib shirar iyo kulamo gaargaar ah oo socday muddo afar iyo toban maalmood ah laguna dhexdhexaadinayay labada beelood maxamuud hiraab iyo saruur madarkicis ayay ku soo bandhigeen sheegashadooda oo u dhigan sida soo socoto sheegashada maxamuud hiraab kow waxay sheegteen meesha lagu magacaabo dhaluugo xawaalo odayaal xawaalo nuur xin ina naxar laba sheegashada saruur madarkicis waxay sheegteen walaalahaas ayagana dhowraarin didinla shiira gubato ximbil cinle ximin saleemac iyo beero qaranro maxamuud hiraab waxaa si gaar ah looga qiray dhulkii ay saruur madarkicis ku dacweeyeen maadaama ay ku leeyihiin beero iyo ceel la dhaha dinca iyo qabuuro soo jireen ah sidoo kale saruur waxay dhaheen walaalaheen kuma haysanno beerahooda iyo ceelka dinca wixii si shaqsi ah laysugu qabtana waxay ku heshiiyeen inay shareecada islaamka ku kala baxaan dhulka ay ka heshiin waayeen waxaa jira dhul ay ka heshiin waayeen kana madax bannaan deegaamada ay ka heshiiyeen ee aan kor ku soo sheegnay waxayna u qoor dhiibteen kuna qanceen inuu qismiga musaalaxada go-aan uu ka gaaro intaa kadib wuxuu tegay qismiga musaalaxada deegaanadaas oo kale ah goobaha soo socda kow galgaras hilib caris masasle diibyaray gorfo hiilweyne marakala jeex gaboobe ciid maxamuud raaga cadde sagaalow gaambac lafa eji gudin carabo yaayaala hilib caris iyo afar run sidoo kale qismiga wuxuu helay macluumo dheeraad ah isagoo ugu tegay goobaha baca dhulka loo qoday baagag oo ay tiradoodu dhan tahay soddon iyo toddoba goobood labada beeloodba iyo beero aan badnayn dhulka cabirkiisu dheerarka waa toban iyo toddoba kilomitir ballaciisana meesha ugu dheer waa sagaal kilomitir meelaha qaarna waaba ka yaryahay go'aamada qismiga kow qismiga wuxuu go'aamiyey wax xaduud dhuleed ah oo u dhexeeya ummadda muslimiinta guud ahaan ma jiraan laba in dhulka aan soo sheegnay ee cabirkiisu yahay toban iyo toddoba kilomitir oo dheerar ah iyo sagaal kilomitir oo ballac ah uu yahay dhul daaqsin ah oo aan la deegaamayn karin saddex in dhulka aan soo sheegnay uu yahay dhul caam ah oo aysan labada beelood midna lahaanshiyo mulkiyadeed u sheegan karin afar qismiga wuxuu go-aamiyey in la baabi'iyo dhammaan wax kasta oo ku yaala dhulka aan cabirkiisu soo sheegni sida beeraha bacaha dhulka la geliyo iyo baagaga shan wax allaale wixii deegaamayn cusub ah waxaa iska leh oo looga dambaynayaa maamulada islaamiga sida bacaha baagaga dhulbixinta baraagaha iyo beeraha iyo wixii la mid ah waxaa go-aamadan goobjoog ka ahaa kow waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamsa laba waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdulaahi abu khaalid fiiro gaar ah cid alle ciddii carqaladaysa ama ku xadgudubta go-aamada ka soo baxay qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka ee wilaayaadka waxaa lagu qaadi doonaa waxaa laga qaadi doonaa tallaabo adag oo sharciga waafaqsan odayaasha iyo nuqabada saxiixay heshiiska ee beesha maxamuud hiraab kow naqiib maxamed warsame mataan maxamed urur laba naqiib mira weheliya culisow saddex saciid ciise caalin afar maxamuud maxamed cali ciiraale shan tahliil cali ciyow rooble lix nuur xasan abtidoon toddoba maxamuud geedi sabriye sideed maxamed cabdiraxmaan sabriye sagaal cali cabdulle maxamed toban cali axmed faarax koob iyo toban cali xuseen cabdi labiyo toban cali cabdi cali axmed saddex iyo toban cabdi cali cabdi farey afar iyo toban cabdi jaamac siyaad shan iyo toban cabdulaahi cabdi faarax shaafooy odayaasha iyo nuqabada saxiixay heshiiska ee beesha saruur madarkicis kow naqiib cali maxamuud maalin laba naqiib macalin nuur cali faarax cabdulaahi cali waadhowr axmed nuur cali shire cismaan maxamuud kulane xirsi maxamed geelle daahir axmed cabdi cabdulaahi mire culisow cabdulaahi axmed shiiqow fuuba macal cabdulaahi axmed dhoore nabadoon maxamed xasan cadaawe xasan abshir aadan daa'uud axmed aadan wabilaahi altowfiiq intaasi kadib waxaa la soo dhoweeyey oo mikrofoonka la wareegay waxgaradka iyo odayaasha labada beelood ee walaalaha ah waxayna si midaysan u soo dhoweeyeen heshiiska uu kala dhex dhigay guddiga musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan ilaahay subxaanahu watacaalaa ilaahay ilaahayna siiyey maamulka islaamigaa oo aan ku diirsannay ilaahayaa ku mahadsan waxaa xaqiiqa ah maamulka islaamigaa ilmaha naga si aana anagu uga fekerin inagu isagu uga fekerayo uu nooga xanuun badan yahay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahayaa mahaddaa iskale shirkaas waa galnay waa soo dhoweeyehaynaa waa ku faraxsannahay go-aamadaasna waa saxiixnay awalna walaalahana ma diriirsanayna laxawjeclaa maaragtay dadka laxawjeclaa qabatay laxawjecladiina alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin walaaloo aan maaragtay qofna markaas u soconaa maaragtay dhammeeyey wax xumaana oo aan isu qabnaana ma jiraan horena xumaan noogama dhexayn hadda nagama dhexaydo laxawjecladiina waana laku kala saaray alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin intaas ilaahay aan uga mahad celinaynaa xarakatulmujaahidiin ilaahay sabab uga dhigayaan u mahad celinaynaa ilaa midka qoriga sida iyo midka maaragtay madaxda intaba oo aan magacooda soo koobid lahayn alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayuha almuslimuun ikhwaanii fillaah allah ayaa mahad iskale waxaan joognaa gogol fidsanayd ilaa iyo afariyo toban casho ilaa shan iyo toban casho loogana hadlayay khilaaf dhuleed oo u dhexeeya laba beelood oo walaalaa oo derisa oo la kala yidhaahdo maxamuud hiraab iyo saruur madarkicis waana wax in badan iska dhaco laxawjecladu dadka maaragtay waa fidnaysaa ama way isu keentaa amur noocaasa ayaan u wada joognay muddadaas ilaahay ayaa ku mahadsan waxaa noo yimid oo maaragtay khilaafkaas xarakadu u soo dirtay guddi masaalixo muddadaas aan soo sheegaan wada joognay dhulkii baan tagnay wixii laysku hayaan ka wada hadalnay waxaanay ku dhammaatay is-afgarad iyo isfaham iyo sidii maaragtay ummadda muslimiinta dhaqanka u ahaydee lagu yaqaanay marka ilaahay ayaana ku mahadsan cid kasta oo maaragtay dadaalkaas geysatay oo qayb ku lahayd ayaan maaragta ku ammaanaynaa haddaan nahay marka odayaasha ama nuqubada annaguna waxaan qaadanaynaa inaan maaragtay ballankaas fulino inta nooga aadan inaysan soo noqon khilaafkaasu soo noqon inay dadkaasu noqdaan dad muslimiin ahoo laxaw jeclo iyo walaalnimo iyo isu dhimrin ay ka dhexayso sidaasaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahayaan addoommadiisa ku nahay inaan maarata macruufka iyo wanaagga ka shaqayno khaasatan haddana waxaanba u nahay nuqubo inaan quduwo u noqono wanaagga sidaas ayaan maaragtay ku magacaabannahay ilaahayna addoommadiisii aan ku nahay ilaahay waxaan leenahay marka cid kasta oo arrinkaas juhdi gelisay iyo fikir ajri ilaahay ha ka siiyo annagana howshaasu mid waarta oo midho dhasha oo lagu taama allaha nooga dhigo intaasaan kusoo koogaya codkayga wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaani raxiim ayuu liqwa ilaahay baa mahad iskale nimcooyinkiisa uu noo galay ayaan uga mahad celihaynaa maantii aan meeshaan nimid afar iyo tobankaas jiidaal iyo abaaray ahayd maantana nimco iyo raaxaan ku jirnaa alle mahad labaadaan usii celinaynaa ilaahay noo suurageliyey abaartii naga reebay iyo kulaylkii iyo hongorii waxaan mahad kale u celihaynaa walaayada islaamka xarakatu walmujaahidiin ayaan u mahad celihaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa guddiga ay noo soo dileen masaalaxada ilaahay waxaan leenahay ajirkiina xasanaadka haynii saaro waxaan leenahay gogashaas intaas raggiina dul taagnaa ee maaragtay habeen iyo maalinba wixii aan maaragtay la quudan lahaa ama la samaysan lahaa na kor taagnayna waxaan leenahay gogashaas ajirkiina xasanaadka allah inii saaro waxaan leenahay intaas iyo intii ka qayb gashaba ilaahay subxaanah watacaala ajirkiina hainii saaro waxaan rabnaa guddiga musaalaxada ee naloo soo diray annagoo ah heer maxamuud hiraab iyo walaalaha nimanka la yidhaahdo heer saruur madarkaciis oo waxaan ku heshiinay oon ugu qoor dhiibanay inayna heshiisiiyaan waana aqbalnay waana ku dhaqmeynaa kelmadooda jasaakum allaahu khayran aan leenahay sida raggii horeba sheegay laxawjeclaas ukaana keentay laxawjecladiina ilaahi subxaana watacaala hay ayuu kaa dhameeyey waxaan leenahay ajirkiina xasanaadka allah inii saaro waxaan leenahay ummadda intaas iyo dhibkaas iyo maaragtay afar iyo tobanka sano ama shan iyo toban dhibku ka taagnaa dhameeyey ajirkiina xasanaadka inayna saaraan leenahay waaliga maaragtay galgaduudeed iyo waaliga mudug ayukuna wax badan oo juhdiga ku bixiyeen ajirkooda xasanaadka ayukana allah u saaro jannadiina allah ugu bishaareeyo markii ugu dambeyday joogeenna maanta ayay gebagebadii ilaahay nooga dhigay ilaahayna hanu sugaan leenahay waxaan rabnaa maadaama aan qubannahana dadkanaga qaraabada ee ahalka inaan uga digno ballankaas waan maqlaynay wacdiga iyo wiciidka nagu soo arooray haddaan ballankii burino kuwii qaato oo aan ballanka burin allaha naga dhigo wadada xaqaana allaha na qaadsiiyo gogashaasna gogol maaragtay waarto maaragtay lagu baraka gaaro walaalnimo iyo ahalnimo soo hoyda allaha ka dhigo jasaakum allahu khayr intaasaan kusoo dhameeyaha wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله waxaan salaamayaa dadka muslimiinta oo meel kasta naga dhageysanaya iyo wilaayada islaamka madaxdooda iyo khiyaarta nala joogta iyo julasada dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intaas kabacdi waxaan u malaynayaa hadde war badan oon sii sheegahay meeshaan kamarna oola khiyaartii iyo nuqabadii iyo waxgaradkii ayaa hadlay ilaahay baa mahadu u sugnaatay arrinkaasi in muddo ayuu laalaabanayay oo qaraabada dhexdeeda muxuu ahaayey marba marxalad soo marayay marxaladii iyo kagugaarkii iyo gebangabadii ayaan hadda gaarnay ilaahay baa noo suurtageliyey waxaan u mahad celinaynaa cid allaale iyo ciddii juhdi iyo dadaalku bixisay ajir fara badan allaha ka siiyo annagana wixii meeshan laga qaado oo wanaag iyo heshiisa dadkii waalaye oo dhaqangeliya allaha naga dhigo waxaan leenahay muxuu ahaa ardada ilaahay ayaa iskale annagu waxaan ku leenaha nolol dusheeda dibadeedna waana la ku tuugi doonaa qof kasta oo naga mid ah oo islaamku muslimku wuxuu aqoonsan yahay oo yaqiinta ku hayaa ardadaas dusheeda wixii uu ku sameeyo oo xumiya isagoo caloosheeda ku jira in haddana wax laga weydiin doono ilaahay towfiiqda hana waafajiyo cid kasta oo imaqlaysa waxaan leeyahay ilaahay ha laga cabsado turaabtaas ilaahay ayaa iskale duudkeeda in wax lagu fasaadiyo nalama farin islaax ayaana la faray islaax aan ka shaqayno ka cabsi aan muxuu ahaay isfarno qulubteenna aan wanaajino nin kastaa waxa weye abtiriska hadduu abtirsado inta uu soconayo inta aan la aqooniyo inta la yaqaan wax badan weeye wadadiyaana ku joognaa in xisaab aakhira jiri doonto in muxuu aha wax layska weydii doono in qaraabada muxuu ahay xaq gaaro leedahay oo ilaahay u ballan qaaday qaraabada qofkii gooyey inuu naxariistiisa ka goynayo aan ku wada dhaqanno intaas aan kusoo gebangebinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waxaan salaamayaa dadka muslimiinta dhammaantood oo jilsadaan fadhiya waxaan u mahad celinayaa alle subxaana wa tacaala mahaddaasoo meel ay ku dhammaato aan lahayn waxaan u mahad celinaynaa dadka muslimiintaa ee walaayada ee gogashaan dhigay waxaan u mahad celinaynaa dadka muslimiintaa ee musaalaxadaa ee meel dheer haddana misna uga yimid inay heshiiyaan heer maxamuud hiraab iyo heer saruur maarkacis intaa bacdigeed waxaa la isku hayay waxay ahaayeen dhul dhuldaaqsimeed ah waxaan maaragtay uga heshiinay oo walaayadu noogu heshiisiiday ama ay dadkii musaalaxada aha noogu heshiisiiyeen qoordhiibasho ayaan u qoordhiibanay dhulkaas dhuldaaqsimeedka oo ahay dhul toddobiyo toban kilomitir dhirarkiisa lagu sheego iyo sagaal baldhaca ilaaha mahad iskale iyadoon dad bini aadamad iigood uusa ku daadan muslimiintaas noo soo diray dadkaas dad derisa oo walaala oo qaraabaa oo ahli qorya oo wada dhashay wax badanna deris ahay waay ilaahay maaragtay nabadgelyada u keenay muslimiinta inay ku kala nabadgeliyaan ama ay u qoordhiibtaan ama dadka musaalaxada u keenay ayaa tahniyadaas iyo mahaddaas iskale intaas ayaan uga baxaa wixii aan maaragtay sax ilaahay agtiisay ka ahaadeen waxaan qaldana shaydaan agtiisay ka ahaadeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim kolka hore ilaahay baa mahad iskale dadka muslimiinta ee ama goobta ku sugan amana dhegeysanayana waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baan lay waxaa intaa wehlisa waxaa meeshan lagu soo gebangebaynayey ama maalmo loo fadhiyey khilaaf ka taagnaa dhul yaroo soodina ee dad walaalaa ama qaraabaa ama derisa ay ku muransanaayeen waa lagu guulaystay ilaahay baa mahaddaas iskale cid allaale ciddii juhdi ku bixisay oy ugu weyn yihiin guddiga masaalixaadkii loo soo diray waxaynu leenahay ilaahay ka abaaliy iyo cid kasta oo gacan ka geysatay iyo maskax iyo maalba ku bixisay iyo wakti dadka meesha lagu kala dhiciyana kolley ballan badanna waa la faray dhagahooday ku maqlayaan inay iska xil saaraan oo sida loola ballama u qaataan oo ay ku daawoobaan waa la faray iyana waa qaateen ilaahay kuwii ka rumeeya ah ka dhigo dadka kaleetee arrinka ku soo baxayee nabaddaas ka shaqeeyana ilaahay miisaanka ha u saaro waxaan leeyahay qof walboo muslima oo arrintaas ka qayb gashay ilaahay hoo fududeeyo kuwa lala ballamana ballanka kuwaan ka bixin allaha ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa oo munaasabadda kelimad muhiima ka jeediyey ayaa labada beelood kula ballamay in ay qodobadii heshiiska fuliyaan oo ay nabad iyo walaalnimo ku noolaadaan bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin wsala allahu wasalama wabaarak calaa maxamedin waaalihi wasalama ajmaciin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah xaqa tuqaatii walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun wactasimuu bixabliillaahi jamiica walaa tafaraquu jazaakum allah khayran baarak allah fiikum allah baanu mahad celinaynaa tabaaraka wa tacaala in badan huma waanu mahad celinaynaa cid kasta qaybaha kala duwan hadday noqon lahayd guddigii qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka walaayaadka oo hawshan soo qabanqaabiyey hadday noqon lahayd odayaasha iyo nuqubada labada beelood hadday noqon lahayd walaayada galguduud oo runtii door muhiima ku leedahay oo gogasha noo dhigtay iyo dadkeeda dhammaantood waxaan leenahay jazaakum allahu khayran miisaanka xasanaadka allah iniin saaro qolo waliba intii ay ku lahayd juhdigan iyo shaqadan socotay miisaanka xasanaadka allah iniin saaro jazaakum allahu khayran waan soo dhoweyneynaa waxa ka soo baxay shirkii socday afar iyo tobanka maalmood bayaanka la akhriyey guddiga musaalixdu ay akhriyeen waan soo dhoweyneynaa wixii ka soo baxay shirkii muddadaas socday go-aamadii ka soo baxay waan soo dhoweyneynaa insha allahu tacaala doorka nooga aadanna ka walaaye mudug ahaan diyaar baanu nahay inaan qaadanno insha allahu tacaala waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum waxaan rabaa insha allahu tacaala dhowr qodob inaan dardaarankeyga ku soo koobo nimayow dadku kow horta muslimiina la yahay ehel baa la yahay qaraabaa la yahay dadkan abtirna meel kuma kala jiraan muslimiinna waa ahaayeen asalkooda derisna waa yihiin waxaadna ogtihiin ruuxa muslimka ah hadduu iimaan dhaba ou dareemayo jirkiisu xibinka haddou xanuunsado waad wada garanaysaa xadiiska rasuulka aleyh salatu wasalaam xibin haddou xanuunsado oo ka mid ah ruuxa muslimka ah ruuxa kale muslimka ah bou qayb ka yahay habeenkii waa la soo jeedaa waa la xanuunsanayaa waxaan codsanayaa horta ilaahay inaanu toobad keenno xaqii aan isku lahaynay waa dhuminay xaqii ehelku lahay waa dhuminay xaqii derisku lahay waa dhuminay waxaan codsan lahaa marka horta inaan ilaahay u toobad keenno waxaan codsan lahaa inaan isi saamaxno waxaad garanaysaan xadiiska rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu saddex mar uu ku celiyey oo saxaabadu weydiiyeen qiila man yaa rasuulallah uu ku yidhi qaala aladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu xadiiskuna waa mutafaq qofka uusan ka badbaadin shartiisa deriskiisa ouan ka badbaadin ilaahay ma rumaynin rasuulkiisa ma rumaynin maalinta qiyaamo ma rumaynin ka warrama adkaaru sabaaxeennu hadday noqotay inaan deriska dhibna ka warrama subaxii dad badan oo naga midu markay soo kacaan waxay ku soo kacaan cidda ugu dhowsay u dhibi lahaayeen waxaad rabtaa baaggaagu inuu badbaado waxaad rabtaa bacdaadu inay badbaado waxaad rabtaa beertaadu inay badbaado waxaad rabtaa wiilkaaga gabadhaadu inay badbaadaan waxaad rabtaa naftaadu inay badbaado sharafkaagu inuu ulaashamo sharafka walaalkaana inaad baabi'isaa doonaysaa deriskaaga inaad dhibtaa doonaysaa xadiiskan xaggeed ka maraysaa warniman yahow anigu waxaan dhihi lahaa wixii dhacay waa dhaceen aanad hadda dabadoodaa la qabtaa weli fursadaan haysanaa ilaahay aanu toobad keenno codsigaygana jawaabaan u rabaa intaanan warka ka bixin in laysi saamaxaan rabaa codsigayga jawaabtiisaan rabaa in laysi saamaxaan rabaa ilaw ka aqbal ilaw ka aqbal ilaw ka aqbal ilaw qulubtooda isu dum ilaw qulubtooda isu dum qaraabo ilaahay hayna barakeeyo qayaamaana sugayso qabriyaana sugaayo qayaamuhuna waa maalin allah uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbi saliim waa maalin saruur madarkiciisa uusan waxba ka gelin waa maalinaan maxamuud hiraabo waxba ka gelin waa maalinaan habargidir waxba ka gelin waa maalinaan mursada waxba ka gelin waa maalinaan soomaaliya waxba ka gelin waa maalin xoog badanood lehed iyo xoolo aad lehed aysan waxba ka gelin waa maalin aadan loo yar qabsanaynin waa maalin aan hiil jirin camalkaad adduunka soo samaysay iyo ilaahay oo kaa raalli noqdo iyo qalbigaagoo nadiif u ah islaamka iyo ehelkiisa iyo ilaahay oo kaa raalli noqdo maalin lagu gudbo waayo anaa feeraweyn iyo anaa wiilalla iyo anaa qoray site iyo anaa doodda aqaana iyo maalintaas maalinay wax taraysa maaha nin walbana waa sugaysaah naga mida war nin walbau qabrigaa ku sugaaya qayaamaa ku sugayso cimrigaaga haddii lagu badiyo layska kaa daayo inta aad tale hadda kuu dhiman waxay laagta ragga hadda maanta aniga loodkayga ah haddii layska daayo oo ilaahay uusan soo dedejin geeridooda intaan talayna waxay laagta oo warkeena la dhegeysanaya duqa noo geeyl waxay laagta ad u malaynaysaa waaba tagnaa ma ogtaa meesha markaa rasmiga ah oo raasumaalka ah oo aan u soconno oo ay tahay inaan u beer falanno meeshaas waaye tan maanta aan joogno maaha raggaas waxaan rabaa inay odayaashii reer ka noqdaan deegaankaas iyo dadkeeda inay noqdaanaan rabaa waxaan rabaa raggii meeshaas xaraasul waddanka ka ahay oo labada qabiil ku kala abtirsan jiray maantay kadib inaysan labadan qabiil wax u kala ilaalina cadow kalaana haystee cadowgaas kale ay naga ilaaliyaanan rabnaa ayaguna israacaan horta dhulkaan ma ogtihiin itoobiya iyo reer galbeedaaba nagu haystee soo ma ogdiin itoobiyaanku waxay u yaqaaniin xeebaha awoowaheena u yaqaanin soo ma ogdiin annaguna annagoo isla dhalno hadda odayaashaan haddii laysu abtiriyo meesha isaga soo dhacaan aan ognahay ay waxay leeyihiin reer hebel haddaan nahay xaggaasay ahayd xaggay ka dhacday war waxaan moogtaa dadkan waaba ilmo oday isku dhala waay sow maa annaga dhulkan itoobiya iyo waxaan u haysta reer galbeedaan ugu haysta waxaan rabnaa raggii dhulkan isku riixriixi jirow raggii reer hebelaanahay reer hebelaanah dhihi jirow cadowwaana haystee annagu in moogtaa caqligeenna uu soo maaxdo caqligiinna ummadda muslimiintahay aad ka dhalateen uga faa'iideeye naftiinnana uga faa'iideeye waxaan rabaa inaad odayaal ka noqotiin deegaankaas kadib adinkaaba sii socon dooneen raganimadiinan aan malayhahay adinkaaba sii socon doonee deegaankaas inaad maanta noo ballanqaadiin oo odayaal ka noqotiinaan rabaa yaa u diyaara maasha allah maasha allah ilaahu markhaati ka noqo ilaahu markhaati ka noqo eqo jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum mar kale iyo mar kale aan isu uur furno dhulkaani waana deeqaa waana naga soo haraa mar kale iyo mar kale waxaan ku celinaa wixii maantay aad gaarteen ee walaalaha ay hoggaanka nooga ahaayeen aan wada waardiyeysanno wax kalena aan ku darno waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo waxa maanta bayaankeeda la aqriya horta aan waardiyeysanno oo ayaan lagu soo noqon ayada qodobada qodob waxaa ka mid a dhulbixinta walaayada iskale horta adduunka ma ogtaa fawdo laguma noolaa karo guriga adiga aad saaga ka soo baxday nidaam uu leeyahay nidaamkaas haddii laga baxo gurigaan ma dhisnaa karo dhulku walaayaad islaamiyaha dhisanood adinku ka mid tihiin odayaashu waxay ka mid yihiin hoggaanka walaayaday ka mid yihiin dhulku nin inta masaar iska qaato oo geeda iska fasho oo baag ama baraa ka sameeyo ama bac ka sameeyo waa goofka aabbahay dhahaw ma jira horta ogaada beerta adiga aad iska lahayd dhexdeeda haddaad rabto inaad wax ka samayso beerti aan ahayn oo ka baxsan maamulka kuugu dhow tuulo iyo degmo waxay tahayba u tag odaga hogaanka reerka u tag meeshaana waxaan ka rabaadhe waxaa laga yaabaa waxa adiga kuu muuqda waxaan ahayn meesha inay kasoo muuqdaan dhibba ma lehe moogta horta nidaamkaa la ilaaliyo dhulka nidaamkiisu waa sidaas nin walbo inta masaar iska qaato inuu meel iskala dhaco arrintaa ha laga gudbo hadday timaadana waxaa laga yaabaa waxaan lagu talagelin inay ka dhashaan marka waxaan lagu talagelin inay dhashaan oy dhib noo keenaan aan ka dheeraanno taasi waa qodob qodobka kalean rabaa wuxuu yahay nimankii odayaasha ayo hadda ayaan magacooda sheegay waxaan rabaa ceelal ama baraago ayagu ay isla wadaan ama walaayada galguudu ha geeyaan ama midda midug ha geeyaane baraago iyo iyo iyo ceelal ay isla wadaan oon doodu ka jirno reer hebel iyo reer hebel lahayn oy odayaal uga yihiin dadkii inay ma og tahay codsigeeda keenaan meelaha ku habboon yacnii hadday shalay ninna uu xagga gelaayo ninna xagga gelaayo xagga iyo xagga in laga soo baxo odayaashii deegaanka ay noqdaan nolosha ummaddan ay u fikiraan nolosha ummadda ay u fikiraan wax kasta oo suuragala oo ummadda waxtar u leh oo ummadda macno u leh inay ma og tahay niman ka wada socda ay noqdaanna mar kale codsigayga waayo jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum warka waa inku badiyey in wax la baabi'iyo hadda samaysan macno ma leh waxaa macno leh in la heshiiyaa macno leh quluubta in laysu furaa macno leh wixii dhacay in laga qoomameeyaa macno leh wax dambe inaan loo noqon in la go'aansadaa macno leh ilaahayna loo toobad keeno jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh cabdulaahi abu khaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo xiray xafladda waxaana uu dardaaran wax ku ool ah u jeediyey beelaha walaalaha ah ee heshiiska la kala dhex dhigay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun amaa bacdu awalan alla subxaana watacaala ayaa u mahad celinaynaa u shukrinaynaa nicmooyinka far badan alla subxaana watacaala na siiyey islaamnimada iyo diinkan iyo iimaanka ay ugu weyn yihiin waa acdamu nicam nicmooyinkaan haysano waxa ugu weyn in hidaayo waa islaamnimo ilaahay qalbageena geliyey subxaana watacaala allana aad iyo aad uuga hadlay meelo badan afaman sharax allahu sadrahu lilislaam fa huwa calaa nuuri min rabbi qofka markaa ilaahay diin siiyey qalbigiisii nuur iyo iftiin iyo wanaaggaas ugu jiro qofkaasi markaa waxaa kasoo horjeeda qofka qalbigiisa engegay qalbigiisa gaalnimo iyo shirka gashay alla subxaana watacaala maanta annaga islaamnimadaas nooga nicmeeyey aan soo gaarnay awowyaasheen aabiyaashan aan kasoo gaarnay ilaahay baa uga mahad celinayna subxaana watacaala intaas kadibna shirkan iyo kulankan intii mushaarakaeday dhammaantood jazaahum allahu khayra jazaa doori kaalinba ka lahaa zucamada iyo nuqabada qabaa'ilka labada beelood reer saruur madarkaciis iyo reer mahmuud hiraab runtii muddo sabrayey qiibtoodii kaalintooda inta badan runtii qaadanayay jazaahum allahu khayran sidaasoo kale guddiga musaalahaddii calaaqaadka xarakada ay soo dirtay safar usoo galay arrintan usoo gurmaday caqligooda iyo cilmigooda iyo khibradooda geliyey oo istaagay runtii kaalin aad iyo aad u weyn oo kaalintii dadka solaxda ah adduunka u rabo wanaag dadka muslimiinta wanaag u rabo dhulka in nabad iyo wadajir iyo midnimo iyo diin lagu noolaado dadka u taagnaa oo rusushii ilaahay ah waxay ka shaqayn jireen waay waa dadka in dantooda laga shaqeeyo adduunkooda inuu wanaagsanaado laga shaqeeyo aakharadooda inay hagaagto lagu shaqeeyo waa wadiifadii rusushii ambiyada ilaahi subxaana watacaala nabigan caleyh salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrunaasi anfacuhum linnaas dadku ugu khayr badan qofka dadka u anfacid badan haddii la gaajaysan yahay wax u raadiyo haddii la xanuunsan yahay daawo u raadiyo haddii nabadgelyo xumaa haydo amni iyo nabadgelyo ugu dadaalo qofka maaragtay wax anfaco ay badan yihiino qofkaasa ugu khayr badan runtii guddiga jazaahum allahu khayran jazaan leenahay shaqadii ay galeen iyo wakhtiga dheer iyo maaragtay ay bixiyeen iyo safarka dheer ay soo galeen ilaahay camalkiina iyo dadaalkiina ikhlaasna idinka dhigo idinka aqbalo ikhwaanii saad ogtihiin ahdaafta risaalada nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa shaqadan had meesha ka dhacday oo kale weligeed waa laisdagaali jiray waa laisdili jiray waa laisku hor imaan jiray waa laiskhlaafi jiray nabaga shaqadiisi risaaladiisba waxaaba ka mid ah carabtii xilligaasi joogtay inuu khilaafkooda iyo kala tagsanaantooda in maaragtay meesha ka saaro dagaalkii ay dagaalamayeen jihaad iyo maaragtay gaale ay la dagaalamaan ayagana walaalnimo iyo diin qaadasho iyo tawxiid ugu yeero ugu baabo oosi khasraj waa taqaanaan maaragtay dhibaata soo dhex martay alxamdulilah diinta ilaahay markay qaataan walaalnimo aayadaa laga dul akhriyay واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وحوايا سدادب إسخلافك عذاب واي الصحابة لو سو غوريي أما علماء لو سو غوريين خلاف كله شر هيراد هذا نين إيو ناك كور إسلا جوغو هذا إسخلافان واد دبوا إداس دبا تاغن marka arrimahaas waxay ka mid yihiin damintooda iyo la dagaalankooda rasuulka ilaahay loo soo diray waddadaas dadka qaaday oo wadadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadkii maanta raadinayo shaqadooday ka mid tahay xarakatu shabaab almujaahidiin waa ogtihiin anta hadda ma aragtay qabaa'ilka soomaaliyeed oo wilaayadka islaamiga degan iyo hataa kuwa ku baxsan wilaayaad la maamulo in maanta ee runtii waxyaalo badan waxqabad ah injaazaad ah maaragtay islaaxa ah la dhaxdhigay waa ogtihiin oo laga diirsaday dhol iska haystay dhiig isku haystay dhibaato badan soo martay xarakada ilaahay saaba uga dhigay alxamdulilah ee runtii qadiyadaasi horta waa qadiya inaan u fahanno waxaa loo baahan yahay qof kasta doorsi ugu qaadan lahaa oo u gali lahaa oo uga ajar raadsan lahaa ee qofka cilmi la cilmigiis qofka khibrad ee dhaqanka yaqaano odayaasha dhaqanka weliba hadda ayagu waxay yaqaanaan dadka qaabka loo dhaqo dhaqan soo jireenoo wanaagsan ay leeyihiin xagga derisnimada ah qadaayaadkaas marka waxaa la rabaa inay shaqeeyaan waxaan kala baraarujin lahaa runtii bayaanka meesha laga akhriyey oo heshiis ah oo meelihii maaragtay yaraa oo laisku haystay dhulka ahaa isjiidjiidka iyo maaragtay ishaystudka ku jiray in bayaan soo baxay insha allahu tacaala la wada mushaarakeeyey bayaankaas marka waxaan adkaynayaa fulintiisi wuxuu u yaallaa kow odayaasha labada beelood meeshan fadhiyo labada wilaayo mudug iyo galgaduud iyo degmooyinkooda dadku waxa waaye waa la maamulaa waxaa la rabaa si wadajir ah hooshaas in loo wada istaago aayadihii axaadiistii waana noo akhriyey waa maqlayseen wacdii wacyida ku soo orooray ballan in la galo laga baxo dhaqan muslim ma aha dhaqanka gaaladu waay ballan inay buriyaan dhaqanka yahuudda gaalada ku ugu xun ah ayaa dhaqankooda yahay annaga shuqul kuma lihin sidaad muslimiin aan nahay ballanta waa ilaalinaa waa oofinaa hadduu yar yahay haddii weyn yahay labadaba marka wacdigaasi waciidkaasi iyo awaamirtaas iyo tawjiihaadkaasi shareecada ilaahay na fartay inaan qaadanno ayaan naga rabaa marka qodobka markaan dardaartayda aan ku daraayo waxaa ka mid ah maanta waaqacaga aan joogno waaqaca runtii siraac socdo ama loolan wadanka soomaaliya waa laisku haystaa waa laisku soo horjeedaa qaabka waxa u jiraanna waa ogtihiin wadankaad joogtaan aad ku nooshihiin wadanka maanta codow soo duulay oo cadaan midow leh oo gaalo ah oo damacyo kala duwan leh ayaa wadanka ku sugan kusoo duulay ee dad garab siiyo oo ay adeegsadaan waa heleen oo soomaali ah waxyaalo kale ay u sheegaan wadanka waxyaalaha la rabo waxaa ka mid a codowga ahdaaftiisi ah sina noo qabsado si dhammaystiran wadanka loo qabsado waxaa ka mid a kala googoyntii oo kale jibinta ummadda gobol gobol ay u dhiseen qabiil qabiil ay u dhiseen gobolladaa la sheegaya maamul goboleedyadu wax waaye qabiil qabiil waay maamul goboleed wilba qabaa'ilaa iskale waa kala goyntay ka mid tahay min ilaa hoose iswadataa marka maadaama maanta fursad wanaagsan qabaa'ilka oo wanaag jecel oo maaragtay diinta ilaahay rabto waxay haystaan fursad fursadaasoo ah in maanta nidaam islaami ah rag jihaadayo nidaam leh amiir leh kala dambayn leh ciidan leh dastuurkoodana qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yahay ummadda midnimadeedii wadajirkeed u socdo ummad inay xor naqato waxa ay iska leedahay ay xor u naqato ku dadaalayo khayraadkeedu ilaalinayo maanta ay jiraan laba kun iyo lixdii marka lagu soo bilaabo labaatan sana la mara had maanta runtii dowlad islaamiya noo dhisan nidaam islaamiya noo dhisan nidaamkii markaan wuxuu rabaa in garab la siiyo la garab istaago qabaa'ilka maaragtay soomaaliyeed oo muslimiinta ah maanta kaalintoodu waa furan tahay doorkoodu waa yaallaa inay juhdigooda maanta ay geliyaan si loo horumarin lahaa nidaamka islaamiga ah deegaamada tegin loo gaarsiin lahaa si dacwo ah si maaragtay isu sheegid ah iyo si walba wax laisku fahansiin karo in risaalada lagu guto arrintaasin markaa runtii fursada qabaa'ilka maanta u taal arrintaasi marka insha allahu tacaala waa dardaarma qodobka labaadna waxa waaye dardaartii aan ku daraayo meeshaan waxaa la fidhiyey muddo toban iyo dhowr maalmood ah juhdi badana galay maala galay maskaxa ayaa gashay weliba xilliga wuxuu ahaa xilli aad iyo aad u adag dadka maaragtay oo jiilaal iyo kuleel iyo oon uu jiro ayaa meesha lasoo fadhiistay wixii inta lagu heshiiyey oo laga akhriyey waxay rabaan dadka in la gaarsiiyo ummadda gadaal jirto annaga ka filmayno dadka meeshaan fadhiyo inay hadda war soo celinayaan ama dhib ay keenayaan amaba islihinba laakiin dadka meeshaan joogin oo baadiyaha ku jiro oo tuulayaalka joogo warba haynin haddii war le- loo sheegin oo fariinta la gaarsiinin waxa waaye waxaa suuragala dadkaas inay ay war soo celiyaan ilaa war moogu waaye waxaan rabnaa marka odayaasha inay se dhammaystiran deegaamadii ay u gaarsiiyaan masaajidada iyo maxaafila la istaago go-aanka lasoo qaatay la akhriyo oo d- wiilasha loo sheego oo gabdhaha loo sheego dadka waayeelada loo sheego warkaasi haddaad si dhab aad u qaadaan oo dadkan aad gaarsidaan waxa idinka daba imaanaya insha allahu tacaala ma jiri doonaan qadiyadaasna markaas si mas-uuliyad ku jirto in loo gaarsiiyo insha allahu tacaala qodobka kale waxa waaye wixii dhiman oo hadda kadib ah oo ilaalin ah deegaamadii hadda lagu ballamay iyo wixii loogu ballamay in la ilaali ah arrintaasi labada walaayo iyo degmooyinkooda odayaasha inay kala shaqeeyaan bani aadan waay wax waa dhici karaan qof waa maaragtay dulmi waa samayn karaa laakiin waxaa la rabaa arrintaasi in la- maaragtay eh, sidii dhici jirtay inay dhicin qofkan waxaan sameeyay yaa waay ma ogi raadkan yaa waay ma aqaan wararkaasi waa naga maaragtay xaaraan arrintaas waxaa la rabaa inaa wada shaqayn rasmi ah oo maaragtay dhammaystiran in wilaayaadka loola shaqeeyo annagan waxaan u nahay waa maaragtay nahay diyaar insha allahu tacaala akhiiran waxaan kasoo gebagabeynayaa ka wilaayaad ahaan labada wilaayoba waxaan soo dhaweyneynaa bayaankii iyo heshiiska meesha ka soo baxay ayaan soo dhaweyneynaa dhaqangelintiisa iyo ilaalintiisii insha allahu tacaala waa ku dadaali doonaa ciddii eh, arrimahaasi oo soo faragashato ama maaragtay in la xisaabtamo si adag weliba loola xisaabtamo insha allahu tacaala diyaaraa u nahay ilahayna waxaan ka rajaynaynaa weydiisanaynaa in waxba nagu soo celinin in dadkan maanta dad walaale ah waay ehel ah waay qaraabe ah waay deris ah waaye weliba hadda maanta meesha looguma hadlin intii la joogay dhiig ninaa dhaawacan ninaa dhintay ninaa hoolo intaas dhacay looguma hadlin alxamdulilah marka taas waxaad dareemaysaa in is-ixtiraam iyo is ilaalin isdhoorid inay inay jirtay ayaan ka jirta dareemi karnaa marka ilaahayna insha allahu tacaala wax shooshuux ah meesha hanooga ekeeyo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu يلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا